wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya ayaa soo gaadhay magaalada hargeysa waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylic iyo xubno kamid a golaha wasiirada guddiga taakuleynta suuqa waaheen waxaana safiirka iyo wafdigiisii ay geeyeen goobtii dabku ka kacay ee suuqa waaheen iyagoo halkaasi soo indha indheeyey waxaanay sheegeen inay ka dowlad ahaan aada uga xun yihiin dhibaatada soo gaadhay dadkii ka ganacsanayay suuqa ee kumanaanka kun ee qoys ee halkaasi iyagu ku hanti waayey meeshaa maanta aad arkaysaane saa u baabaxsan laba toddobaad soo ka hor waxaa yaale wax kasta oo laga helo suuq laga helo nuucuu doonaba haadee yaa yaale marka kolley wixii maarata dhibaatadan ka dhacday intay leeg tahay iyo warbixinta iyo waxaan kolley ku qaadan doona halka markaan tegnay airportka waxaanse jecelnahay inay horta indhihiina ku aragta ama indhihiina ku arka dee dhibaatadee meesha ka dhacday inay indhihiina ku aragtaan maan wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh xuseen albani ayaa ugu horeyn wafdiga uga mahadnaqay imaatinka ay yimaadeen somalilan maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa safiirka dowladda qatar oo iyo wafdiga uu wado ee la socda oo ay ka mid yihiin sanduuq qatar litanmiya oo qatar alkhayriya oo inagu soo booqday caasimadda hargeysa hukumad ahaan iyo shacab ahaan waan idinku soo dhaweynaynaa innagoo ah guddidii heer qaran ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan u magacaabay asmaddii iyo dhibaatadii ka dhacday suuqa waaheen waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada waddankiinnii aad baannu idinku mahadnaqaynaa booqashadan aad noogu timaadeen iyada iyo booqashooyinkii ka horreeyey ee wakhtiga covid nneteen-ka aad noo timaadeen waana idiin mahad celinaynaa waxaana aada iyo aad aanu idinka mahadnaqaynaa inaad tagteen goobtii dhibaatadu ka dhacday oo ah suuqii waaheen ee gubtay ood indhihiinna ku soo aragteen oo aad aragteen dabkaas ku baahay suuqa ee baabi'iyey dhibta uu geystay baaxadda ay leeg tahay lisafiir walwafdi almuraafiq lah wafdiga ayaa iyagu ku wareejiyey deeq raashin ah oo ay ugu talagaleen toddoba boqol iyo konton qoys oo danyara waxaanay sheegeen inay ka dowlad ahaan aada uga xun yihiin dhibaatadaa soo gaadhay dadkii halkaasi ka ganacsan jiray صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة سفيرنا دولة قطر متواجدين بين إخواننا وأشقائنا أرض الصومال لعدة أسباب السبب الأولي لزيارة لعمل زيارة تفقدية للسوق الرئيسية في هرجيسيا كما تعرفون السوق الرئيسية هي أكبر سوق في أرض الصومال safiirka dalka qatar u fadhiya soomaaliya xasan binu xamse haashim oo ay wehelinayaan fahad oo isagu ka socda gargaarka caalamiga ah ee qatar iyo sidoo kale cilmi baadho dhinaca gargaarka bini-aadinimada ah ayaa sheegay sida ay uga xun yihiin dhibaatada soo gaadhay dadka reer somalilan waxaanay sidoo kale sheegeen inay ka dowlad ahaan ka qeyb qaadan doonaan dibudhiska suuqa gubtay sagaal mustafax sanuur v o a hargeysa